laakiin waxaan ka fakeraynaa annagoo ammaankeenna sugeenna isla markaasna horumarinta horumarinta ka shaqaynayna iyo shaqaabuurka dadkeenna soomaaliyeed dhallinyaradeenna aan ka shaqaynayno waxa weeye taas waxay muujinaysaa oo ay asaas u tahay inaan doonayno inaan hore u soconno marnaba qolada nabaddiidkaa inaysan dib noo dhigin inaysan nacabsi gelin inaan ka shaqaynno annagoo ammaankeenna qorina qorina gacanta ku haysanna dhagax dhigga iyo horumarkana gacanta kale ku haysanna waxaan arkaynaa mustaqbal wanaagsan soomaaliya uma baahna keliya laba dekadood iyo saddex dekadood soomaaliya waxay qaadi kartaa labaatan dekadood yay qaadi kartaa maxaa yeelay xeebta aan leennahay dherarkeeda oo saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitira iyo taraafiga kala goosha maraakiibta caalamka meeshaan oo lagu qiyaas ilaa boqol kun waxaan qaadi karnaa intaasoo idil inaan yeelanno dekado badan hal maaha laba maaha saddexna ma aha